فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aynu ku soo diyaarinay waxaa ka mida new york oo maanta oo keliya cudurka koronah ay ugu dhinteen in ka badan lix boqol oo ruux halka ingiriiskana ay maanta oo keliya cudurkaasi u dhinteen in ka badan toddoba boqol oo ruux wararkii ugu dambeeyey koronah ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida oo ka hadlay cudurka koronafirus baaq kala duwanna u diray dadka muslimiinta ah iyo xitaa kuwa gaalada ah waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa nuxurka guud ee bayaan ka soo baxay hoggaanka alqaacida yurub iyo ameerika oo dad gaar ah laga horumarinayo dadka muslimiinta ah ee uu haleelay koronah waa kuwee dadkaasi dhuuxa ayaa si faahfaahsan ugu dhagaysan doontaan faquuqid ka dhalatay cudurka korona gabadh jirta saddex sano iyo mid kaloo jirta afar sano oo lagu kufsaday afgooye wararka la xidhiira kufsigaasina waan soo gudbin doonnaa diyaaradda etoobiya airelan oo ka shaqaysa somalilan iyo qaadkii oo joogta u soo gaara halkaasi waxaan idiin hayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka somalilan oo arrinkaa ka hadlay soona jeediya in la joojiyo qaadka halkaa soo gelaya iyo diyaaradda etoobiya airlan dowro loo soo xiray macallimiinta kunya barow maxaa lagu bartay dowradaasi macallimiinta ayaa sharixi doona insha allah qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka ku soo diyaarinay waa mar kaliyo dhuux لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan gudageli doonnaa cudurka koronah waxa uu noqday waxa keliya ee caalamka oo idin laga hadalayo warbaahinta wararkooda ugu horeeya waa koronah maadaama uu ka yaabiyey mucjisana ku abuuray doonida si gaar ah dalalka yurub iyo ameerika new york oo ka tirsan dalka maraykanka maanta oo keliya waxaa cudurka korona ugu dhintay lix boqol iyo soddon ruux sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha magaaladaasi waxaana dad aad u fara badan ay magaaladaasi kula ildaran yihiin cudurka korona dhanka ingiriiska maanta oo keliya waxa ay britain sheegtay in cudurka korona ay u dhinteen toddoba boqol iyo siddeed ruux iyadoo tirada dhimashaduna ay gaartay afar kun saddex boqol saddex iyo toban sbain iyo waddamo kale ayaa laga soo warinayaa dad badan in ay la'deen فمنه ارتويت أنا
haatanna warar deg deg ah oo ku soo dhacay warqabadka idaacadda alfurqaan qarax ayaa maanta ka dhacay degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxaasi waxa uu si gaar ah kaga dhacay saldhigga jowhar waxaana ku dhaawacmay xubno ka tirsan maamulka hirshabeelle oo isugu jiray ciidamo iyo xildhibaano dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah xildhibaan abuubakar guddoomiyihii deegaanka ceelbaraf iyo laba askari dhan kale garoonka degmada jowhar waxaa ka dhacay qarax xoogan oo lala eegtay shisheeyaha qaraxa ayaa haleelay gaarid waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii la socday فمنه ارتويت أنا
goordha waxaa nugu soo maqan faquuqid ka dhalatay cudurka koronah iyo gabdho lagu kufsaday afgooye laakiin waxaan ka horumarinaynaa hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa ka hadlay cudurka koronafirus baaq kala duwanna u diray dadka muslimiinta ah iyo xitaa kuwa gaalada ah bayaan ka soo baxay hoggaanka alqaacida ayaa idinku soo maqan ee idinku duwo salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka maxamed daahir cali sow hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa markii ugu horreysay waxay bayaan ay soo saareen ay kaga hadleen cudurka koronafirus oo aad la socoto in bilihii ugu dambeeyey uu ku dhuftay qaybo badan oo ka tirsan caalamka islamarkaana nolosha dhaafsiiyey kumanaan kun oo ruux oo ka mid a dadka ku noolaa adduunka bayaankan oo ka kooban shan beej islamarkaana ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee saxaab waxaa ciwaan looga dhigay waddada ay bani'aadanku kaga bixi karaan caloosha nimriga ay ku jiraan iyadoona bayaanka lagu soo gudbiyey dardaaranno ku aadan cudurka koronafirus horodhaca bayaanka waxaa looga hadlay ee dhibaatooyinka uu cudurka koronafirus keenay oo ay ka mid tahay in dadkii oo dil ay dareemayaan ee murugo xeel dheer islamarkaana caalamka oo idil uu noqday wax u eg xabsi ee dadkuna ay laasimeen guryahooda sidoo kale la xiray goobihii ganacsiga dhaqaalihii iyo ganacsiga dowladaha qaarna uu dhulka galay waxaana la sheegay in arrimahaas oo idil ay bedeleen mawaasiintii iyo halbeegyadii ay ku socdeen dadka bani'aadamka ah islamarkaana cudurkan uu mashquuliyey ee ciidamada dowladaha caalamka ee sheegan jiray inay awood leeyihiin ee bayaanku wuxuu sheegayaa inaanay jirin cid og halkay xaaladdu ay ku biyo shuban doonto maalmaha soo socda allah oo keliyana uu ogyahay ee waxa soo socda iman kara haddaba iyadoo arrinkaas laga duulayo ee waxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida sheegeen inay waajib ku noqotay in ummadda muslimka ah iyo xitaa guud ahaan shucuubta ku nool caalamka ay la wadaagaan ee waddada isleeyihiin mujaahidiinta alqaacida waa looga bixi karaa dhibaatadan caalamiga ah waxaana bayaanka lagu sheegay in hadafka uu yahay in loo naseexeeyo oo khayr loo dardaarmo dadka muslimiinta ah sidoo kalena bayaan dacwo oo ku saabsan inay diinta islaamka qaataan ee loo diro ee dadka gaalada ah ee aan haysan diinta islaamka wuxuu bayaanku sheegayaa in asmadan iyo cudurka coronavirus uu bannaanka soo dhigay dacfiga iyo taagdarida ee dhaqaalaha caalamiga ah ee ay gacanta ku hayso dowladda maraykanka oo taageero ka helaysa sahyu saliibiyadda maalmo ka hor wuxuu bayaanku sheegay in dhaqaalaha caalamka uu sii kobcayey islamarkaana uu trump ku faanayay arrinkaas hase yeeshee si lama filaan ah markii uu soo shaacbaxay cudurka coronavirus uu dhaqaalihii maraykanka uu dhulka dhacay kadib markii ay shaqola-aan noqdeen malaayiin ruux maadaama inta badan suuqyada caalamiga ah ay shaqooyinka joojiyeen dadkuna ay guryahooda ku jiraan bayaanka ibaahisay mu'asasada warbaahineed ee saxaab ee looga hadlayo cudurka coronavirus ee kana soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee waxaa lagu sheegay in toddobaadyada uu cudurka coronavirus ka dilaacay caalamka gaar ahaan maraykanka khasaaraha dhaqaale ee maraykanka gaaray uu la egyahay labaatankii sane ee ugu dambeeyey dhaqaalaha maraykanka uga baxay dagaalka ka dhanka islaamka iyo muslimiinta ee uu ka horinayo caalamka waxaana mujaahidiintu sheegeen in allah casa wajalla awoodiisa iyo ciidamadiisu ay badan yihiin ee coronavirusna uu yahay jundi yar ama askari yar oo ka mid ah ciidamada allah casa wajalla uu soo dirsaday wuxuu bayaanku sidoo kale ka hadlay waxaa keenay in cudurka coronavirus laga helo meelo ka mid a waddamada caalamka islaamka taasna waxaa loo sababeeyey in ay tahay wax ay dadka muslimiinta gacantooda ku kasbadeen islamarkaana ka dhashay fogaanshaha ay dadka muslimiinta qaarkood ka fog yihiin manhajka u allah casa wajalla u dooray addoomihiisa inay ku socdaan oo ah qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga sala allahu caleyhi wasalam waxaana dadka muslimiinta ah loogu baaqay inay dib ugu soo laabtaan diintooda islaamka islamarkaana ay la dagaalamaan dhaqanxumida iyo fuxshiga ka jira qaar ka mid a waddamada caalamka islaamka oo aad la socoto in meelihii ugu khayrka badnaa ee caalamka islaamka oo dhulka xarameynka ah uu moxamed bin salmaan ninka lagu magacaabo ee dhexal sugaha ka ah maamulka alusucuud ka furay ee shaneymooyin iyo goobo lagu tunto islamarkaana uu xabsiyada u taxaabay ee dadkii muslimiinta muslixiinta ahaa ee dhaqanxumidaas laga yaabo inay ka hadli lahaayeen ama ay ka dhiidhin lahaayeen waxaa sidoo kale asbaabaha keenay in cudurka coronavirus uu soo gaaro qaar ka mid a waddamada caalamka islaamka ay mujaahidiinta alqaacida u sababeeyeen in dadka muslimiinta ay khudlaamiyeen walaalahooda muslimiinta ee ku nool waddamo badan oo ka tirsan caalamka islaamka kuwaas oo la kulmaya dhibaatooyin xoogan waddamadaas oo ay ka mid yihiin shaam ciraaq wasiiristaan filistiin turkistan libiya maqribulislaam soomaaliya iyo meelo kale marka si allah casa wajalla uu dhibaatadan dadka uga dulqaado waxay mujaahidiinta alqaacida ku booriyeen dadka muslimiinta ah inay garab iyo gaashaan u noqdaan ee walaalahooda muslimiinta ee ku dhibaataysan waddamada uu bayaanku xusay ee aan soo sheegnay waxaa sidoo kale bayaanka fariin loogu diray dadka hantida wallaha siiyey ee muslimiinta ka tirsan iyadoona loogu baaqay inay u naxariistaan dadka muslimiinta ee fuqarada ah ee sidoo kalena looga baahan yahay inay daneeyaan agoomaha garoobada iyo qoysaska ay raggooda xiran yihiin ee sidoo kalena dadka muslimiinta ee dhaqaalaha haysta looga baahan yahay in hantidooda ay ugu tabarucaan oo ay kaga qayb qaataan jihaadka si guudna dadka muslimiinta ah wuxuu bayaanku ku boorinaya inay allah u toobad keenaan iyadoo si gaara dadka mujaahidiinta laftooda ee ku sugan duquurta ee lagu waaniyey inay allah tobadkeenaan naftoodana ay xisaabiyaan wixii khaladaad ah ee horey uga dhacayna ay uga toobadkeenaan wuxuu sidoo kale bayaanku baaq caam ah oo ah inay diinta islaamka soo galaan u diray shucuubta reer galbeedka ee sida ba-an uu u halakeeyey cudurka coronavirus dadka aan diinta islaamka haysan ee waddamada reer galbeedka ku nool waxaa loo sheegay in allah casa wajalla awooddiisa ay arkeen ayna la gudboon tahay inay diinta islaamka qaataan kana soo baxaan diimaha munxarifka ee haystaan wuxuu bayaanku si aada isku dultaagay sida dowladihii sheegan jiray awoodda iyo kuwii ku faani jiray inay haystaan ciidamada ugu awoodda badan caalamka ay ugu taag heli waayeen fayraskan daciifka ah ee liita ee allah casa wajalla soo diray taasina waxay muujisay in madaahirta iyo muuqaalada awoodda ay ku faanayaan aanay waxba ka jirin oo aanay u babacdhigi karin inay ka hortagto askariga ugu yar ee ka mid ah askarta u allah casa wajalla soo dirsaday sida bayaanka lagu sheegay marka dadka reer galbeedka ah wuxuu bayaanka si adag ugu waaninayaa inay allah caza wajal isku dhiibaan oo ay qaataan ee, diinta islaamka waxaana si gaar ah loogu sheegay in fatrada iyo xilliyada ay karantiilka ku jiraan oo ay guryahooda joogaan looga baahan yahay in si xeel dheer ay ugu fiirsadaan kitaabka allah caza wajalla iyo aayaadka ku jira ayna la gudboon tahay inay baaritaano dheer sameeyaan ee, kuwaasoo insha allah ay ku ogaan doonaan in diinta islaamka ay tahay diin xaq ah islamarkaana uu allah caza wajalla ugu talagalay in dhulkan iyo kownkan ay ka taliso mid ka mid a arrimahay sida aadka u buunbuuninayaan ee warbaahinta reer galbeedka iyo madaxdooda waxaa ka mid a in gacmaha la iska dhaqo ee si cudurka coronavirus looga badbaado waxaana marka bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab ee kana soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida lagu sheegay in diinta islaamka ay tahay diin ku dhisan nadaafad iyo ka hortagga cudurrada sababtoo ah dadka muslimiinta waxay habeen iyo maalin ee sameeyaan cibaadaad ee joogto ah kuwaas oo tahaarada iyo nadaafadu ay lama huraan u tahay tusaale ahaan salaada marka la tukanayo waxaa waajib ah in qofku uu weyse qaato sidoo kale wuxuu bayaanku sheegayaa in dadka muslimiinta ay gacanta midig wax ku cunaan gacanta bidixna loo adeegsado arrimaha tahaarada iyo nadaafadda waxaa sidoo kale bayaanku sheegayaa in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ummadiisa ee ku tarbiyeeyey qaar ka mid a aadaabta iyo sunanta wanaagsan sida marka la hindhisayo oo kale in wejiga la daboosho dadkana aan lagu hindhisin oo dhinac looga jeesto ahamiyadda marka diinta islaamka ay siisay nadaafadda ma ahan mid qarsoon waxaana bayaanku tusaaleahaan usoo qaatay in kitaab kasta oo ka mid a kutubta fiqhiga iyo xadiidka inta badan ay culimmadu ee ka bilaabaan kitaabu tahaara oo tahaarada looga sheekaynayo taasi oo muujinaysa marka ihtimaamka uu islaamku siiyey arrimaha nadaafadda marka dadka reer galbeedka ah waxaa la gudboon in diinta islaamka ay si xeel dheer ee u taalacadaan una fiiriyaan markaas oo ay ogaan doonaan in diintan islaamka ay tahay diin dhammaystiran allah caza wajalna uu ugu talagalay in adduunkan iyadu ay ka taliso qaybaha dambe ee bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee waxaa lagu sheegay inay allah caza wajal ka baryayaan in cudurka coronavirus uu cagta mariyo ee madaxweynta hogaaminaysa dowladaha duulaanka kuwa caalamka islaamka oo ay ugu horeyso maraykanka yahuudda iyo xitaa wuxuu bayaanku ku daray madaxda ka talisa wadamada caalamka islaamka iyadoona ugu dambayntii mujaahidiintu ay allah ka baryeen in ee, murugadan iyo culayskan taagan uu ummadda muslimka dhinaca ka mariyo dembigeedana dhaafo si guud marka ee, maxamed daahir cudurka coronavirus ee caalamka ayuu kusii baahayaa ee saacadihii ugu dambeeyeyna tirada dhimashada aad ayay u kordhaysay tirada guud ee dadka uu coronavirus dilay waxay hadda gaarayaan ee lixdan kun oo ruux isbain oo kale saacadihii lasoo dhaafay waxaa ku dhintay sideed boqol iyo sagaal ruux ee tirada guud ee isbain ku dhimatana waxay maraysaa kow iyo toban kun toddoba boqol iyo afartan iyo afar qof iiraan oo kale maanta oo keliya boqol konton iyo sideed qof ayaa ku dhimatay tirada guud ee dadka coronavirus uu dilayna waxay iiraan maraysaa saddex kun afar boqol konton iyo laba ruux maraykan maanta oo keliya kun afar boqol iyo sideetan ruux ayaa dhimatay waxaana tirada guud ee cudurka coronavirus uu dilay ay gaaraysaa toddoba kun iyo shan boqol oo ruux si guud maraykanku wuxuu soo ritay cudurka coronavirus laba boqol iyo toddobaatan iyo toddoba kun oo ruux waxaana kumanaan ka mid a dadkaas ay yihiin ciidamada militariga maraykanka waxaa xusid mudan in waaxda caafimaadka ee maraykanka ay dalbatay in si hordhaca loo siiyo boqol kun oo ka mid ah sanaadiiqda lagu rido meydadka taasi oo muujinaysa marka in cudurkan uu kusii faafayo waddanka trump iyo ku-xigeenkiisa oo hadlayna waxay sheegeen inay qiyaasayaan in cudurka coronavirus uu maraykanka ku dilo ee dad ee gaaraya laba boqol oo kun oo ruux marka laga soo tago tirada dhimashada ee aadka usii kordhaysa waxaa xusid mudan in coronavirus uu dhulka la galay dhaqaalaha maraykanka dad tiradoodu gaarayso lix milyan oo ruux ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxay isu diiwaangeliyeen inay yihiin dad baagamuundo ah oo aan haysan wax shaqo ah taasi oo ka dhigan in lix milyan oo qof oo horey u shaqayn jirtay dowladda maraykankana canshuur ay ka qaadi jirtay ay hadda iyagu u baahan yihiin in lacag la siiyo iska badaa in canshuur laga qaada eh maalmaha soo socdana waxaa la filayaa in dadka baagamuundada ee maraykanka ku dhaqan islamarkaana shaqola'aanta ah ay aad u kordhaan taasi oo dowladda maraykanka ku qasbaysa in dhaqaale badan oo ay ku bixin jirtay duula da wadamada caalamka islaamka ay joojiso muwaadiniinteeda cudurka iyo gaajada ay haleeleenna ay kula tacaasho bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida isagoo intan ka faahfaahsan wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan kusoo gudbin doonnaa insha allah فمنه ارتويت أنا
wahagaag cudurka corona iyo sheekadiisa dib ayaan ugu soo laabanayaa laakiin iminka aynu eegno afgooye waxaa lagu kufsaday laba gabdhood oo kala jira saddex sano iyo afar sano gabdhahaasi iminka waxaa lagu daweynayaa isbitaalka madiina iyadoo xaaladooda laga dayrinayo dad badan ayaa gabdhahaasi kufsaday waxaana la sheegayaa inay ku lug leeyihiin askar ka tirsan dowladda federaalka dowladdu maxay ka tiri kufsigaasi waan idiin soo gudbin doonnaa laakiin marka hore waxaan idiin soo gudbinayaa hooyada dhashay mid ka mida gabdhaha oo ka sheekaynaysa xaaladda gabadheeda hadda madiina joogtaa madiina waa lasoo helay gabdhihiin inaa soo helay ninkii markaan wiil faafaahin leyna siin laakiin inaa soo qaaday markii ninkii soo qaaday waa lawada orday baabuura la saaray isbitaalaa lagey wax ma laga qaban karaa laa min macaanay degdega xamar lagu geey marka isbitaal madiina ku jiraan hadda xaaladoodan aaday u xun tahay wax aan keenay male markaas anagaa murug niyaysi raayas iyo raacdaan ku jirnay marka waxaa leeyahay gabdhihiina madihashaan alxamdulilah isbitaalka soo noqda markaas raacadda halagaa waqtiyaa u dhaxaysay gabadha xilligii la waayay oon gabadha igu dambeysay bacdul markaba igu dambeysay dhahaysay anagan xilliga aniga aan townay shan saac ilaa subaxdii kala waayay habeenkii dhan waa waysaneen subaxdii markuu waaga beriyaa lasoo sheegay oo min nin oo meesha diyaarada xul oo ku duuganay aad ay ninkii cunug cawaadkeeda maqlay ilmihiiaan daba raacay ilmahaanoo kuskus jiifaan labada gabdhood oo dandaraysta oo dhiigooda baxaay marka aabbihiiya ordadkii dhan wada ordeen waa lasoo helay alaatuul waxaa la geeyay marka isbitaal macnaha ninka markuu soo sheegay asagoo wadoo dhayaa muslim oo ilmahaan inta kasoo qaaday marka gabaraa soo booday anaa kasaayay tiri ee keedadkeeda geena mayou dhahay dad la aaminayo male ilmahaaneeti waa dandaraysan qofkii ilmihii dhaleen hala keeno taasi waxay ahayd hooyada mid ka mid ah gabdhaha la kufsaday hooyo kale oo arrinkan ka damqatay ayaa u tagtay gabdhaha la kufsaday oo soo eegtay waxaana ay ka sheekaysay wixii ay ku aragtay waxaan booqday gabdhihii yaryaraa ee isbitaal madiina ku jiray labada gabdhood ahaa ee saddex jirka ahaa iyo afar jirka ahaa ee isbitaalkan madiina lagu dabiibaayo xaaladoodu sida ay tahay waxa ku dhacay iyo marxaladaha ay hadda marayaan inaan idinla wadaago hadda qof walba oo muslima gaar ahaan soomaaliyan ahna waxaan rabnaa inay ka danqadaan waxaan la kulmay hooyo nuurto ibraahim oo dhashay aamino yar aamino waxay ka mid tahay gabdhaha labada gabdhood oo lagu faraxumeeyey afgooye gabadha la dhibaateeyey saddex jirka ah waxaa la dhahaa aamino muuse axmed hooyadeed nuurto oo ina ku sugan isbitaalka madiina ayaan la kulmay labadooda way isagyaa way is ag jiifaan waa dad ehela oo ilma abti ilma eeda ah dhashooda waaye isku hooyo isku aaba ma ah gabdhaha la dhibaateeyey gabadha kalento hooyadeed hayso waxaa la dhahaa jamaalad saalimaa la dhahaa xanuunka haysto wax la malaysan kara ma ahan sumaya cabaas cumar waa gabadha afar jirka ah ee ina la dhibaateeyey hooyadeed jamaalo saalim waxay ku jirtaa isbitaalkii la joogtaa dhammaantood waa dhiban yihiin waa dad danyar ah runtii dad aada u danyar dad masaakiina waxaan kala sheekaystay waxa meesha jiro iyo gabdhaha sidii loo dhibaateeyey waxay ii sheegeen gabdhahooda duuradii inay dugso qur-aankii markii sideedii saac la gaaray ee u dureen kadib waxay kasoo rawaxayeen toban saac kooiy toban saac iyo bar gabdhihii way waayeen kooiy toban saac iyo bar wax imaadaan la waayay gabdhihii gurigii kumay soo leexanin intay soo socdayna dhexda lagala baxay nimanaa afduubtay gabdhihii habeenkii oo dhan xaafadii raadinaysay waa la waayay habeenkii subaxdii yaa waxaa laga helay meel bannaana gabdhihii ayagoo yaallo oo isku furan waxaa la fariistay dhakhtar maxamed yuusufa la fariistay oo arrintan naftirkeeda naftirkiisa asoo dhakhtar ah aada oga danqaday wuxuu dhahay aniga dhakhtara ahay dhaawac iyo khaliimo kala duwan oo usoo joogay laakiin waxaa malaysan kari waayo dhibaatada intaan la-eg inay jirto gabar maskiinada intaan la-eg in loo geysan karo oo haddana nin uu u geysan karo gabdhaha halnin ma yeelin sidaa muuqata nimanka way badnaayeenaa la leeyahay arrintan waxay u baahan tahay cadaalad arrintan deegaankooda waxay ahayd inay ka kacaan waxay ahayd deegaankooda inay ka xanuunsadaan inay isku soo baxaan adlisti inay ninkii waxaan ku sameeyey ay keenaan oyooyinka iyo aabooyinkana waxaan rabnaa si dhow in caruurtooda loola socdo bcas soomaalida soomaalidii hore ma ahan soomaalida xaaladeeda xaalad kaleenta waayo dad wada muqaadaraad intooda badan isticmaala waayo hanshuur qof bini aadana oo caadi ah inuusan waxaa sameynin maamulka soodwesti xildhibaanaa leedihiin wasiiraa leedihiin madaxweynaa leedihiin arintan ceebay idinku noqonaysaa haddaad soo keeni weysay ninka dhibaatadan geystay ee baalka ahaa niman waa weliba hal ma aha nimankii dhibaatadan geystay waa xadgudub intiisa la-eg arintan in laga isku si loo qaabto waaye soomaalida guri kasta way saameynaysaa dhibaatadan guri kasta way saameynaysaa hagaaga iyadoo falalka kufsiga si joogto ah uu kaga dhaco goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo maamulada ku daaban haddana ma jirto cid wax ka qabata dadka kufsiga geysanaya dowladda federaalka waxa ay tiri cambaareyntii ugu adkeed ayaan ku cambaareynanaa falkaasi kufsiga tillaabooyin kale oo arrinkaasi ay u qaadayna ma jirto waxyaabaha la yaabka leh ee wasiirka warfaafinta dowladda federaalka uu ku hadlay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi kufsiga hay-ado ayaa ka dambeeya oo iyaga ayaa maalgeliya nala dhegaysta maareeya codkiisa wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo ficilka ugu xun wax sameeyey lagu cambaareeyo ayaanu ku cambaaraynaynaa ficilka ka dhacay afgooye ee lagu waxyeeleeyey loogu xadgudbay laba caruura oo sebi ah waxaa halkaa ka dhacay laguma sheegi karo waxaa dadka qaarkiis ku tilmaameen ay yidhahdeen waa kufsi waa tacaddi waxaa la helayaa haddii si fiican loo baadho hay-adihii maalgeli aa la helayaa horay u sameeyeen gabdha yaryaroo carruurahoo saasoo kale u sameeye waa ficil soo jiray فمنه ارتويت أنا
waa hagaag idaacaddu waa alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa waxaa nagu soo maqan dowro loo soo gabagabeeyey macalimiinta kunyan barow iyo qodobo kale laakiin iminka sheekooyinkii coronavirus ee caawa aynu haynay ayaa israacinaynaa yurub iyo ameerika dad gaar ah baa laga horumariyaa dadka muslimiinta ah ee uu haleelo cudurka corona dadkaasi waxaa weeye kuwa dowladda ka tirsan iyo dadka caddaanka ah ee u dhashay dalalkaasi muslimiinta iyo dadka kale soogaloutiga ah marka uu cudurka ku dhaco qeybaha dambe ayay ku jiraan qaarkood cudurka bay la dhintaan iyagoo waxba loo qaban isbitaaladana in badanba sariiraha looma ogolo arrimahan waxaa qiraya dad jooga yurub waxaa ka mid ah safiyo tusmo oo ah fanaanad ku sugan gudaha dalka maraykanka safiyo cudurkan bay isaga shakisay astaamaha qaarna way ka soo muuqanayeen waxa ay sheegaysaa in faquuqid ay ka dhalatay cudurka corona maanta anigu dad badan oo garanaya meyd ah oo fininjeerada ku jira dad badanoo naqaanaa dhakhtarada yaalla oo maanta xarbinaya dad badanoo garanayana way ciyaarayaan oo dheeldheel bay ka tahay oo warba uma hayaanba adduunyada waxa ugu daran adoo geeri kugu dhacday oo ninkaagii amba qof waalidkaagii uu dhintay oonan iridaada la soo istaagayn oo keligaa dhex fadhiya guriga oonan cidna ku soo booqanaynin adoo xarbinaya oo nafti ku hayso oonan jahada lagu dhigayn cidna kusoo dul joogsanayn maalmihii hore o dhan dadka waxaa laga dhaadhicinayay xanuunka waxa u dhimanaya waa dadka xanuunsanaya for example maaragtay dilationka iyo dhikarka iyo dadka saas maaragtay caafimaadkooda hooseeyo dadka waaweyn si aanay dadku baanig u noqonin baa waxaa loo sheegaya dad gaara inuu xanuunkani ku dhacay laakiin hadda saad arkaysaanba toddoba jir baa u dhintay toban jir baa u dhintay isboorti dadka ciyaarayay baa u dhintay dad waaweyn keliya maahe anybody uu ku dhaco ayaa xanuunkan u dhimanaya ma garanayo qof waxa isku arkay amjus coffin marka dadka soomaalida weli waxaad arkaysaa makhaayadihii oo lagu tuulan yahay oo layskugu imanayo waxaad arkaysaa guryahoo laysku booqanayo qaar annaga naga mid a maanta filimaan duubaya asxaabteydii qaar filim bay duubayaan iyagoo toban iyo meel wada joogaan xaaladan waa serious dadkii way dhammaadeen hadda maraykanka xalay waxay soo qoreen laba milyan sideed boqol iyo saddex iyo toban kun iyo jarjar inay xanuunkan maraykan keliya u dhimanayaan laba milyan oo qof micnaha waxa weeyaan dad de ilaahay subxaana watacaala uuna tirin karo marka hadda maxaa soo baxday dadka la badbaadinayo ee horey loogu dhaqsanayo wixiibaa wuxuu noqday in dad gaara loo dhaqsado hadda dadka waaweyn oo kale ee xanuunsanaya waa dharkii looma helaya meel lama dhigayo marba hadday xaaladu cidhiidrigaa gasho oo la yidhaahdo maaragtay intaasoo qof markay dhakhtarka timaado ee sariirihii yar yihiin ee waadharhkii yar yihiin yaa la badbaadin karaa waa iska garanaysaan dee dadkii dee inaga mudnaay ee awalba maaragtay iyaga dee laynaga horreysiin jiray ayaa dee la badbaadinayaa dee dadka dowladda dowladda u shaqeeya askarta dadka caddaanka ah iyaga inaga horreynay marka inaga waxaa loo baahan yahay inaan inagu horta oonkeena u dadaala loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay kow horta kow inaan ka bilowno inaan iscafino because you never know xanuunkan hadduu kugu dhaco adigoo badda laguma qursiyo u dhigmaa ma hadli kartid ma dardaarmi kartid naqaskii baan jirin badde intaad isleedahay oksijiinta soo qabo bay naftu kaa baxaysaa gabdhihii birmingham igu soo dhaweeyey caawa laba ka mid ah ayaa maxaan ku dhahdaa raggii qabay ay ku jiraan qolka meydka oo cid geeri ugu soo galaysaa jirin oo cid meydka la'aa siisaa jirin oo cid maaragtay dadkii ugu dhowaa deer on sisterskoodii baa aanan aqalkoodii imanayneen imaajin masiiba intaa markay kugu dhacdo keliga guriga dhex fadhido oona qofna kuu imanayn markay nafta ku hayso ood xarbinayso oonan cidina ku dul joogsanayn ku taabanayn markaad maxaan ku dhaa dhimato oonan meydkaagii la maydhin oo jinaase laguu samaynono maradii sarirta intaa lagugu duuduubo haddii la doono lagu gubay haddii la doono maarata la iska kaa tuuray marka waxa ugu daran oo welwel kale wax weeyaan markaad hooyo tahay eed arkayso maanta watch maanta seven year old oo soomaaliya u dhintay toddoba sano ilmo jir oo soomaaliya u dhintay xanuunkan maanta waxaan haystaa ilmo toddoba sano oo weli noqon lix sano jira oon maaskan xataa xidhanaynin oo yar ilmahaagii oo xanuunsanaya marka lagu yidhaahdo ha taaban ha dul istaagin marka lagu yidhaahdo maxaan ku dhahdaa meydkiisa ha maydhin ha aasan masiibo ka xuni horta ma jirto hooyadaa ad jeceshahay iyo aabbaha waalidkaagii oo xarbinaya markaad ay noqoto inaanad gacantooda qaban karin wallaahi waxa weeyaan ninkaagii aad adduunka ugu jeclaydoo j- saas ah marka lagu idhaahdo ha dul istaagin dadka waa la qaadaya waadhkaa la geynaya Kh- khalaas yurub baa wayna dhaantaa yurub xataa qofka intaa lasoo muqallafaaba la leeyahay dul joogso gabdha maxaan ku dhadaa in nimankooda dhinteen marmar baaba loo ogolaanaya inay maaragtay dul istaagaan intaa wax loo xidho laakiin halkan wax lagu xidhoba ma hayaane mariyey lagu xidhaya baaba go'ayba marka sidaa darteed qofka waa la qaadaya meel la geeya ma garanaysid hadday doonaan eh, maaragtay n you never know waad sugaysaa inta lagu odhanayo qofkii uu dhintay hada soomaaliya oo kale wuxuu noqonayaa dab dhagax lagu jiiday because dadkii nolol maalmeedkoodii baa ku xidhan inay isku soo ururaan marka sometimes waxaan is idhahdaa malaha waxaa la qaatay in la isku soo aruro sida waxaan hal mar inoogu wada dhaco dee intii dhimanaysana ha dhimato inta kalena ha noolaato intuu ma- guryuhu ku ugaadhsanayo because gabadhan maanta daawanayo guri kamay bixin haddana xanuunka ugu dhacay malaha waxaa lainoo qaatay intaan isku soo baxno inaan tukanno ilaahay barino banaanka istaagno because this is waa cadho ilaahay weeyaan inaan isku wada nimaadno ayaa midhaa laynoo qaad haban is wada qaadsiino hal mar ha in- si uuna ha u dhacdee laakiin haddii lagu idhaahdo halkaas ku oodno adna halkaa ku oodno intuu kaa halkaa ku hayo adna halkaa ku oodanto markuu kaa soo dhinto adna hadhow ku imanay islike oxygentiba iyo sumowdee so wa anytime ay jirkaaga taabato khalaas ilaahay subxaana watacaala hayna badbaadiyo cafiya musaamax horta ani ha la isoo cafiyo qof bini aadan oo xuun iyo haya hadduu jiro ha isoo saamax because you never know xilliga hawada kaa joogsanayso is a painful death oo kansarka ka xun oo cudur kastoo loo dhinto ka xun waa adigoo biyo ku dhacay oo kale adigoo xanuunkaasi ku hayo ayaanad haddana helaynin caawimo aanad helin oo dawi jirin oon dad maxaan ku idhaahdaa n dee gacanta ku qabto xarbigaagaasi maaragtay maryaha kugu qabtaana ay jirin dadka qaarkood markay sariirta ka soo boodaan ay xarbiyaan waa la suuxinayaa jirhkoodii sababoo xanuunka intan buu kaaga jirtaa naftii ugu xarbinaysaa waxaa lagu jirhkaagii dhan baa waxaa lagu siinayaa dawo si aanad sar- qolka ugu soo cararin oonad u bixbixin maanta waa u jeedin soomaaliya cadho ilaahay baa ummadii ku dhacday maraykan wuxuu ahaa wadannada ugu kibirka badan ee ugu hanjabaada badan and you know how they play uh, maxaan ku dhaha guard for people's lives waxay samayn jireen maantana way ka baahday way ka baahday waa dharkii sariirihii baa ka go'ay maaskii baa go'ay Een, waxaad arkaysaan xataa eh, tiyuub eh, tiyuubyadii maad aragtay eh, airwayga dadka lagaga samaynayo dhan waa lasoo maydhaya tiyuub qof ka dhintay intaa lasoo maydha baa qof kale la- lagu samaynaya weligeed maraykanka may dhicin reuse laguma samayn jirin qalabka caafimaadka Een, la- qalabka caafimaadka maanta waxaa lagu samaynaya reusing lagu samaynaya oo markuu qofku dhinto tiyuubka intaa laga soo furo lasoo maydho baa maxaan ku dhahdaa a qofka kale lagu xidhaya macnaha waa masiibooyinka ugu waaweyn ee maxaan ku dhaha hadda dhacda weeyaan waxay qiyaaseen shan boqol iyo toddobaatan qof inay maalintii dhimanayso daily shan boqol iyo toddobaatan qof meel ay maalin kasta dhimanaysa ka waran oo shan boqol iyo toddobaatanka qof keliya waxaan la isticmaalaynay maryaha ay ku dhintaan baa lagu duubayaa la qaadaya sariirteedii baa loo isticmaalaya dad kale la saaraya kusii dhimanaya tiyuubyadii iyo wixii ku xidhnaa iyo maxaan ku dhaha mashiinadii life supportigii wixii oo dhan dadkii kalea lagu sii xidhaya xanuunkaas dhiyatun keliya naga tegayo marka lagugu sameeyo tiyuub qof dhintay laga soo saaray adi lagu gasho dhiyatunkeena noolaanayso xanuunkaasi naga soconayo atinka yoomal qiyaamaha ba laynoo si fiican laynoguma sharaxina saan buu ku bilaabanaya hadda waa maryaha la wada tuuri ilaahay hadduu qorina waan dhiman ilaahay hadduu qorinna maxaan ku dhaa waan sabaan badbaadiya oo timekaygaan sugay laakiin gaaladan aan dhex joogno iyagu taa kuma xisaabtamayaan waxay ku xisaabtamayaan een, haddaaban dadka qaarkood baa ammaanta een, lacagtay lacag siisan lahaayeen raashin hubbay siisteen ciday ku duuleen dadka say u noqdeen crazy u noqdeen fiiriya intuu dawo siisan lahaa intuu maask iyo maryo uu xidho iyo wax nadiifa siisan lahaa intuu cunto siisan lahaa gaalada gedigood waxay iibsadeen ak so anytime ayaa waxaa dhici kara boob in la isboobo oo guryaha la iskugu soo daato adduunku isbedelay wax badan baa adduunku isbedelay ha la iscafiyo ha la isku dardaarmo salaad iyo tusbaxa qof walba intuu qaato gurigiisa ha isku soo oodo because wallaahi alcadiim wallaahi alcadiim waxa weeyaan you will never forgive yourself xanuunka intaad soo qaada gurigaaga haddaad kaed anu dadka ugu wareega badan baan ahaa kaftan baan ka dhigan jiray waxaan dhihi jiray waxaan waa iska dhammaanaya waa just flu ujeeday ka leeyihiin madaxweynaha wuxuu doonayaa kaambeynka inuu ku baabi'iyo maalinba waxbaan ku sheekayn jiray laakiin dhiida ayay maanta taabatay toban qof oon garanayo oon anigu aqaanay ayaa u dhintay xanuunkan bishaan ten people i could be next ilaahay inaad u toobad keento we still have a chance everybody oo maanta fidyahan daawanaya we all have a chance aan isku cafino dhammaanteen we have a chance aan ilaahay ugu toobad keenno qof walba wuxuu ku jiray uu ka noqdo taasi waxaa ahayd safiyo tusmo oo maraykanka joogta aamina muuse wehliye oo ah saxafiyad ku sugan ingiriiska ayaa ka mid ah dadka uu haleelay xanuunka tan ugu walwalka badan waxa weeye qofka marka la geeyo isbitaalka ayay tiri aamino iyadoo sii sharaxday waxa ay la kulmayaan dadka isbitaallada la geeyo ee muslimiinta ah iyo dadka kaleba qandho laakiin qandhadayda mayna gaarsiisnayn soddon iyo toddoba iyo digri iyo soddon iyo sideed iyo afartanba may gaarsiisnay kor xanuun lafa xanuun kala goysyada aada ii xanuunaaya dhadhankii iyo urtii ayaa iyadana iga dhuntay saddexdii maalmoodoo lasoo lasoo dhaafay markasta waa waa wacaayay waana la tashanayay waxyaha caafimaadka hase ahaatee waxay igula teertadba talada isiyaana raacaayay waxaa kaloo iyadana xusuus mudan inaan intaanan xanuunsan sagaal maalmood anoo anoo ku jiro gurigayga oo aanaba banaanka u bixin ah xanuunka igu bilowda aniga markaa macnaheeda waxa waaye in qof qoyskayga in gurigaas anoo joogo uu iigu yimid waaye xanuunka markaa ilaahay baa maaragtay waxu bahaayo laakiin been ma sheegaayo laima testi karaynin ur iyo dhadhan labadaba ma lihi wax cuntada waa iska cunaayaan laakiin mana ii soxmii soo uraayaan waxnana ma ii dhadhamaayaan marka waa amar ilaahay qadartana waan aaminsanahay oo waan ku waan maaragtay niyadayada waa ku degan tahay taas horta waa taa laakiin waxaan rabaa inaada kala hadlo waxa waa yaan la dhayalsanin marnaba ha dhayalsanin hadda waa kaas albaabku ay xiran yahay keligee inta qolkaan ku jiraa ilmaha aan dhalay saddexaa ila nool midnana hal hal qol kuma wada jirno qolkayga jiifka haddaan aadana waa ii keligay tan ugu walwalka badan waxa waaye qofka marka isbitaalka la geey an isbitaal lama geen alxamdulilah gurigaaga joog saa ilahan gurigaaga joog gurigaaga joog gurigaaga joog guriga laa joogaa haddaad neefta kuga ceshanta bas masoobac neefna maigu ilaahay maigu celin alxamdulilah xilligaan oo kale qandhow badanaa isaarnaa jirto hadda aynu saarno alxamdulilah dadka isbitaalka la geeyo waxyaabaha ugu daran oo ku dhaceeyo waxa waaye cidlo qofkaaga ambalaasta markii lagu wacmaba kula raaci karaba haddii inta isbitaalka lagu geeyo la cadeeyo oo laga helo test lagugu sameyn kasto had testiga wayba yareeyeenba test lagugu sameeyana macnaheeda waxaa waaye absolutamento agtaada qof ma imaanayso qofkii marka cidlo iyo argagaxa ayaa uga sii daraaya xanuunkii haaya hadday noqoto oo tii rabbi kuu timaado isbitaalka lagu geeyay ma raba inaada ka naxiy laakiin realityga waxaa waa dadkaaga waa lasoo wacaa qofkiina waa dhintaa la dhahaa idinkana ma imaan kartiin afar iyo toban berina weliba guriga inaa ku jirtiin waayo maadaama qof oo xanuunka haayo oo xanuunka u dhinta oo guriga idinkala noolaa marka waa cid la ciirsi la-aan dadka badanaa wax xaalad adagaa lagu jiraa فمنه ارتويت أنا
hagaag etoobiya waxay ka mid tahay dalalka laga helay cudurka corona kiisaska ay sii kordhayaan laakiin waxaa xusid mudan in qaadkii etoobiya ka imaanaya in gudaha soomaaliya uu soo gelayo diyaaradda ethoobian ireland duulimaadyo caadi ku imaanayso hargeysa iyadoo laba qof ay keentay diyaaraddaas dhowaan laga helay cudurka corona sida uu sheegay xildhibaan maxamuud maxamed yaasiin dheeg diyaarad la yidhaaha ethoopia airline oo kii jayna ka yimi iyo kii itaaliya ka yimi iyo kii ka yimi yurub iyo mid walba soo raacayo ayaa inoo timaada beri sida inooma sido caana inooma sido dawada inooma sido waxay sidaan waa cudur afar qurabaa ka galay jabuuti dadkay siday afartiiba waa laga hela innaga waxaan leeyahay waynu ishuursanaynaa waanu malaynayaa waa waa haysdhex qaado qalabna ma haysano waxay nala gudban inaynu meelaha iminka muuqda waa diyaaradda iyo jaadka waxa shacbigu afka ku hayo ee ay leeyihiin talow dawladdu maxay uga aamusantay annagu golayaal ahaan mar walba waxaanu ku qaylin jiray jaadkaasi isagaa fayrise ha laga joojiyay shacbiga maanta oo balmarsiya loo helay waxaa looga aamuseeyey aad baan ula yaabanay waayo waxa weeye marduufkii waleeqaadaba waxa soo taabanaya ka soo goynaya ka soo xidhaya ka soo rasaynaya ka soo raacaya dhowr kun oo qof ayaa marduufkii walba soo taabanaya dadka ku shuqulle ee guraana caalamka waa dadka ugu nadaafadda daranay dadka ugu nadaafadda neceb ee ugu nadaafada daran ayaa qaad ka shaqeeya afkooda iyo adinkooda iyo sacabkooda iyo gacantooda iyo dharkooda midna ma ilaaliyaan qaylada qaadka mooyaane markaa waxaan leeyahay bahalkaasi shalayto waxaan arkayey dumarkii buurasha yareer hawdubinayo buurashu waxay ku yimiyaan ma miyay heli lahayn haddaa ka joojisaan qaadka iyagaaba iskaga guuraya maxaa u duminaysaan ugu qarshgaroobaysaan waxaan leeyahay qaadka iyo diyaaradda horta jidha ugu horeysa dawladdu ha joojiso shacbiguna ha u dhegan lugaado wixii wanaagee la farayo waxaa weeye bel ilaa ingiriiskii waxaa la ohan jiray gaadhiga qaadka sidaa waa waa lala wareegaya ilaa afweyne siyaad bare ilaa maxaanku idhahaye ingiriiskii waxaa la ohan jiray qofka qaadka sita gaadhigiisa ha lala wareego isagana intaasoo sabab ayuu gelaya innaga haddii intaa la yidhaaho qof keenayaaba ma jiro qof keenayaaba haddii ilaashan sanaad gelaysaa oo xadhiga haddii lagu qabto maji qaada lagu qabto ninka qaad gaariga lagu sido haddaan lagu qabto gaarigaaga waa lala wareegaya haddii laga cidma keeni mayso wadada kelidu inaga soo galaan loo wajaale haddii xaggaa ka wareegaana dee suuqun baa la soo gelinaya innaga dembigeennu waxa weeye aan xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan wax tallaabo aba xaggiisi umaynaan qaadin labadii meelood ee ugu daraa ee wax ka faafayeen imika labadaa laga helay berbere iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo maxaan ku idhahay burco labaduba diyaaradday la socdeen saa la soo sheegayo midna waa somaliland dabadda ka yimi oo iyada la socday midna waa baa gebigiisuba waa reerkii lahaaba bahalka ya waaba china waa reerkii waa reerkii dembigoodaba laga soo abuuray markaa waxaan leeyahay gaalada wuu ku badan yahay islaamkuna wuu la qabaa waa la wada leeyahay wax qoran quri leeday maaha waxaan leeyahay dad yow isilaaliya dowladiyo isilaaliya dad yow isilaaliya dowladiyo isilaaliya inta awoodiinu tahay de meel lagu faanaya tado baasha baalka meel la tirsanaya tado qolaan maxaa facebook ku adiga soomaaliland laba heshayo baalkiiyo labadiina waxaa ka qaaday xamar labadii xamar baa ka sheegatay dee wabayna wada sheeganaysay xanuunkeenana ha sheegato فمنه ارتويت أنا
gabagabada barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay waxaana kusoo gabagabeynaynaa dowra diini ah ayaa loo soo gabagabeeyey macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee kunyabarow waxyaabihii dowladda ay ku qaateen ayay macalimiintu ka sheekeeyeen الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آه، إن شاء الله تعالى آه، هداanu ka warbixiyo dowladda naloo qabtay ta marka hore magaceeda waxaa la yidhahdaa cabdullahi ibnu mascuud waxayna socotay muddo toddobaad ah Ee, kutubta lagu qaatay waxaa ka mid ah risaalada la yidhaahdo dowru lmadaaris walmujtamac walusrati almuslima fii tarbiyati alowlaad kaalinta madaarista iyo mujtamaca bulshada iyo qowska muslimkaba uu ku leeyahay owlaadda tarbiyeenteeda ayay risaalada ku saabsanayd risaaladaas mawaadiicda ay ka koobnayd haddaan wax yar ka taataabto ee, kalimatu tarbiya luqa ahaan saddex macno ayay leedahay Ee, macnaha koowaad waxay ku timaadaa rabaa yarbu bimacnaa zaada wa nama waa kordhay waana kobcay macnahaas ayuuna ku fadhiyaa baa layidhi qowluhu tacaala alla hadalkiisa wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali nnaasi falaa yarbu cinda allah macnaha labaad ay kelimadu ay yeelanayso rabiya yarbaa calaa wasni khafiya yakhfa macnaheedu waa nasha'a wa taraacra'a waa barbaaray oo waa koray kaasna marka waxaa waxaa daliil ahaan loo soo qaatay wa calayhi qowlu bnu alcaraabiyi shaacirkaas hadalkiisa lasoo qaatay faman yakun saa'ilan canii fa innii bimakkata bimanzilii wa biha rabaytu Ee, macnaha saddexaad ee kelimadu ay leedahay rabba yarubu bimacnaa madda yamuddu bimacnaa aslahahu watawallaa amrahu wasaasahu waqaama calayhi waracaah arrinkaas marka waxaa waa islaaxiyey ankiisa ee, waa tawaliyey oo waa la wareegay waana hogaamiyey arrinkiisa iyo sha'nigiisa u istaagay waana ilaaliyey macnahaasa kelimaddu marka waxaa waye waa ku timaadaa sidaas darteed marka sida ee, sheekha la yidhaahdo alimaamu albaydaawi wuxuu kala soo baxay tacriifu tarbiya oo macnaheedu uu noqonayo tabliiqu shay ilaa kamaalihi shay-an fa shay-a shayga oo la gaarsiiyo ilaa dhammaystirkiisa si tartiib tartiibana loo gaarsiiyo sheekha marka waxaa la yidhaahdo fii kitaabi mufradaati araagib alasfahaani tacriifu tarbiya waxaa lagu sheegay alrabu fi lasli altarbiya wa huwa inshaau shayi xaalan fa xaalan ilaa xaddi tamaam kelimatu tarbiya inay saddexdaa macno ay leedahay waxyaabaha aynu ku qaadanay ka mid ahayd Ee, tarbiyada meelaha laga qaato waxaa ka mid ah alqur'aanu alkariim waxaa kaloo ka mid ah ee, assunna ayaa ka mid ah qodobada aynu ku qaadanay tarbiyada owlaadda marka la yidhaahdo waxaa ka mid ah sifaatu almucallimi almuslimi wa shuruuduhu waxaa la yidhi macallinka waa inuu ahaadaa hadafkiisa qofka murabbiga oo owlaadda tarbiyaynaya iyo dhaqankiisa iyo fikirkiisaba waa inuu noqdaa rabbaaniyan waa inuu noqdaa Ee, bimacnaa rabbaaniyanna marka allah subxaanahu wa tacaala fii suurati alcimraan buu ku sheegay walaakin kunuu rabbaaniyiina ay tantasibuuna ila rabbi jala jalaaluhu bidaacatikum iyaahu wabu- wacubuudiyatikum lahu waatibaacikum lishariicatihi wa micrifatikum lisifaatih macnaheedu marka saasuu noqonaya rabbaaniyan waxyaabaha marka qofka muslimka ee murabbiga ah tilmaamaha laga rabo waxaa ka mid ah an yakuuna mukhlisan shaqada uu wado ilaahay dartii inay ka ahaato ay anlaa yaqsuda bicamalihi tarbawiyi ilaa mardaati illaahi waalwusuuli ila alxaq marka kelimaadka marka waxaa nuqaadkaanu ka qaadanay tarbiyat alowlaad intaasaa ka mid ah insha allahu tacaala risaalada kale iyadu fadaa'ilu lqur'aan fadaa'ilu lqur'aan qur-aanka sida aad taqaanaanba fadligiisa waxaa ka mid ah annahu yashfacu yowma alqiyaamati liman qara'ahu wa camila bihi fi dunya inuu u shafeeco qaadayo qofka akhriya ee ku camalfala adduunyada intuu joogay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iqra'u lqur'aana qur'aanka akhriya fa innahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi xadiiskaas muslim baa soo saaray waxaa kaloo marka waxaa fadlil qur'aanna tusinaya xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya yu'taa yowma alqiyaamati بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم لما أحاديث تاسبحة إن تسنيان فضلك قرآنك أوليه فضلك قرآنك أوليه هنا وحيابها الدولة إن قادني أي كمد أحيد waxyaabaha aynu ku qaadanay dowladda waxaa ka mid a aadaabu qaari'i alqur'aan qofka qur-aanka akhrinaya aadaabta laga rabo kow waxaa ka mid a haddee hal iyo laba aan ka sheegno qofka qaari'u lqur'aan waa an yukhlisa lilaahi alle marka waxaa waa inuu u baraxtiro marka uu cibaadadaas oo qiraa'ada uu akhrinayo bian yaqsuda biha rida allahi wa hawaabahu wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin ayaa daliilu ah laba an yatadahara min alxadai alakbari waalasqari xadadka weyn iyo kan yarba inuu ka dahaaro qaato bidaliili qowlihi tacaala laa yamasuhu ila almudaharuun waxaa ka mid a aadaabu qaari'i alqur'aan an yasuuna yadayhi xaala qiraa'atihi can alcabati wa caynayhi can tafriiqi nadarihimaa min gayri xaaja waa in uusan ku ciyaarin gacmihiisa ishiisana uusan meelo kala firfirinin لماذا قلبي أقفك مسلم كألب قلبي ملح ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قلبي وقرآن أخري إيا قلبي وملك رفك في الفيريبا إلهي مرك وحا أم السمين آداب تقاري القرآن وحا كمدا أن يستاك إنو عديسدو فيضيب فمه أفكيس وعرفيه لأنه طريق القرآن وماشى القرآن كمري لهواي مركز دورة إن شاء الله تعالى رسالة ينكاس أيا أنك قادني si fiicanna waa looga faaidaystay inta soo qabanqabasay iyo inta arinkaani ka qayb qaadatay maxaad ugu ducaynaysaa
bismillaah inta soo qabanqaabisay oo ugu horreeya maktabu dacwa ee wilaayadeenna marka waxaa ween ka tirsan ee soo qabanqaabiyey ee juhdiga iyo fikirkaba ku bixiyey waxaynu leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa miisaankiina xasanaadka allah idinku buuxiyo annagana allah naga dhigo min aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah macallimiinta iyo dhammaan bulshada ku nool shabeellada hoose waxaan leeyahay dowladan iyo wixii lamid kacaba ha laga faa'iidaysto sababtoo ah qofka muslimka ah wuxuu u baahay mar kastaba in la baraarujiyo oo alla la xusuusiyo qalbiga marka waxaway la sifeeyo waxyaabaha qalbiga lagu sifeeyana waxaa ugu horeeya oo ugu weyn kitaabullaahi wa sunnati nabiyi sala allahu calayhi wasalam saasaan leeyahay sidoo kale waxaa ii suuragashay macalin kale isna ka mid ah raggii dowrada loo soo gebgebayey macalin marka hore adoo magacaaga ku bilaabayo dowradani imisa maalmood bay idin socotay bismillaah alxamdu lilaahi calaa kulli haal wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacd ilaahay subxaana wa tacaala oo ka mahadsan dowrada majaaki magi ka bilaawa majaaki maseelaana maalan xamsa dowrada meenun socotayaa muddo toddoba bere kolley dowlada allah subxaana wa tacaala kitaabkaas kitaaba inka faldo badanyan oo ka qaadani rabbi subxaana wa tacaala rabbaaniyada iyo walbarashada oo wanaagsan ilaahay subxana wa tacaala waafagasi cid kasta imaanantay kamid agtana suun qaadan marka kitaabkan ka qaadani kitaabaan ka qaadani ma kamid ayana risaalada kamid ag fii dowratil fii dowri lmadaarasi walmujtamaci walusrati muslima fii tarbiyati lawlaad kitaab seeraan ka qaadani kitaabka magiina dharagala asalka koowaad meekimidaya asal awal rabba yarbuu bimacnaa zaadaway macnaa baarbaarasi bimacnaa macnaha kana meelarea zaada mana ziyaasi wanama kordhisi macnaa kitaabka asalka labaad unka qaadani oo kitaabka ka saabsanyad oo tarbiyatul awlaad aslu thaani asalka labaad macnaa rabbi yarbi birabbi way calaa wasni khafi yakfaa macnaha baarbaarasi calaa wasni khafaa qarsoonyada dusha soosaagay yakfaa oo la qarasi kitaabka haddii guda manaa gudagala madaaristaas ma kamid ah atarbiyat alislaamiya tarbiyada islaamka oo kamid ah madaaris tarbiyat alislaamiya hiya atandiim nafsi walijtimaaci way tarbiyada labaad ee madaarista labaadna thaaniyan asunatu nabiy sala allahu alay wasalam sunnadana muhammad oo ka mid ag almasdar athaani alladii tastaqa minhu tarbiy tarbiyat alislaamiya oo ka mid ag yani ilaahay subxaana watacaala kama xasan yani kitaab kale oo ka mid agye ee meeka qaadanaya usuna fadaa'il qur'aan maadaama oo bisha ramadaan sanu hagboonati oo bisha ramadaan diyaar agto oo ilaahay subxaana watacaala in laga tadabburo oo ilaahay aayadaadka subxana wataala laga ilaaliso lagadhanaga dhononka baahanya marka kitaab me kale meeka qaadanaya fadaa'il qur'aan qur'aanka fadaakas macnaha fadaa'isha qur'aanka macnaha kitaabka mid ag ilaan qofka bani aadanka ay meelunka baahanya usoo allah subxaana watacaala angarana aayadaadkas angarana nabaakas angarana cibaadadaas walmaga jara lihi allah subxana watacaala maadaama cibaadadaas qofka walanka jarna een qofka haddii ibaada xaqa barado diinta barada nafteeba haddii usuusunka tadaburna ama anka dharajarna ma suurtagalaga in oo qafli iyo hilmaan dharagel sidii hilmaan dharagelna oo kale bish ramadaan sunuun socoto oo fadda badanoodii ilaahay subxaana wa tacaalana eena fahmasii oo intii oo awooddii ilahay subxana wataala laga fahmi moogyihi ma ag een hoog iyo maanta un hoog una kula koyni ma ag hiilada allah subxana wa tacaala iyo hoog allaha iska leh ilaahay subxana watacaala kama xasan kitaabaka isuna meesiraana fadaa'il qur'aan bismi llah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd dowladda mid darardatay usbuuc darardat mayska qaadanay dowladda waxyaaba badan isku qaadan risaala risaala fi duuri madarasa fi tarbiyat alowlaad iska qaadana waxyaaba badan oo ku faa-idna ardayda heli tacamulaha iyo waalidiinta waxyaaba badan ka faa-idna maasha allah marka amay makusaanintii dowladda sakiikansaninkan nagan wal badan baa ku faa-idna ardayda heli qaadka lidin tacamulaha iyo waalidiinta iyo isku xirnaashada ardayda iyo waalidiinta ayaa waxyaaba badan maasha allah ku faa-idna dowradan miya adig kugu horeyso mise duuro kale horay ayaa usoo martay duuro badan soo marna duuro badan soo marna maasha allah hanuunba ku faa-idna maasha allah ilaahay barkeeya ilaahay ajar ku siiyo dadka soo ta'aawul iyo dadka meesha imaado oona ardayda maasha allah oo meesha macalimiinta isku qayb qash kulli maasha allah ilaahay ajar ku siiyo iyo dadka soo awaagulub dhammaantood maasha allah maxamed macali cabdi allah magacay dowladda waxay noo socotay toddoba beri waxaan ku qaadanay risaalo oo ilmaha in lagu tarbiyey ee kutaabo kale oo macalimiinta la siiy ayaan ku qaadanay markaas kubaada intaas kubaada walaalay badan baa ha hadleen ana ha khulaas yeele dow hagaabiya intii dowladun ha gabagabeedin macnaha ilaahay sawaab ku sii macalimiintana haanay qaadi alle kaweele oo qur-aankana ka camal fali awlaadina si toos an tarbiyat ilaahay kaweele dadka dhanba macnaha ilaahay ha ka hagaajijidka toosan walaalaha mujaahidiintana ilaahay khayr ha sii madkas intii dowladda in kordhiyaan lain baahan intaasaa khulaasayaan dadka soo qabanqaabiyey bal maxaad ugu duceynaysaa iyo macalimiintii ka qayb qaadatay macnaha intii oo ku qayb qaadatay macalimiinta ilaahay khayr sii dadkii qabaan qabeen ilaahay khayr siiyoon oo macnaha walaalahaaya arday ilaahay gaalada noo jibi ilaahay arday dadkii qaban qaabeen dowladda korkuweel hata kubaadana dowladda intii lalinab raba macalimiinta lalinab raba la fada eed ilaahay khayr sii intii ha qaban qaabeen oo mujaahidiinta
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuux caaw waa naga intaa dhammaanteenaba fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu